bismi illaahi raxmaan iraxiim aada iyo aada baan ku salaamayaa eryaas adiga iyo wariyaasha kale ee kula shaqeeya waxaan baaq u dirayaa ummadda soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan oo aan rajaynayo in baaqaas la dhegaysto ama maaragtay la qaato baaqa aan u jeedinayo waxaa waye ummadda soomaaliyeed habeenkii xal ahaa runtii wixii dhacay cid kasta way ka dharagsan tahay waxaan aada iyo aada uga xumahay dhibaatadii dhacday habeenkaas xalay ahaa iyadoo ay tahay bil ramadaan iyadoo ay tahay xaalad adag ay ku jiraan ummadda soomaaliyeed ama shacabka soomaaliyeed ee muqdisho ku nool iyagoo duruufo adag hayisa caafimaad darro ay jirto dhaqaale xumo ay jirto magaaladiina ay maaragtay dagaalkaas uu ka dhacay xalay runtii aada iyo aada baan uga xumahay shaksiyan anigu waxaan leeyahay dagaalkaas ha la joojiyo cid kasta oo maanta dagaalkaas ku lug leh cidday doonto ha noqoto ama dowladda ha noqoto ama mucaaradka ha noqdaan waxaan leeyahay walaalayaalow sidaad u wada dhan tihiin ilaahay ka baqa oo waxa aada maanta ku dagaalamaysaan waa dad maras ah oo aada u liita oo sooman oo dhibaato badan ay haystaan xaalado kala duwan ay ku nool yihiin maanta waxaan leeyahay kuma habboona shacbiga soomaaliyeed ee muqdisho ku nool in korkooda lagu dagaalamo oo dhiig laga daadiyo oo dhibaato lagu sameeyo magaaladii ay burburto oo qax ay bilaabdo taas waxaa mas-uuliyaddeeda qaadayo cid kasta oo dhibaato la timaaday oo dagaalkaa xuriyey oo maaragtay ummaddaa ku tirtirsiiya ninkaas ayaa qaadanayo amaam allahna asagaa hor tegayo ilaahayna waa weydiinayaa madax yahay maanta waxaad ku nooshihiin nolol idinka aydan dareemi karin haddii shacbiga gudihiisa aada ku noolaan laheedeen xaqiiqo waxaa ah waa dareemi laheedeen dhadhankeeda iyo qaraarkeeda waxaan leeyahay meel kastoo aada joogtaan gurbaanka dagaal wax wanaagsan ma ahe ha la joojiyo hadday dowlad tahay hadday tahay mucaarad waxaan leeyahay ha la joojiyo dagaal faa'iide ma laha dagaal hadduu wax tarayo dhowr iyo labaatan sano ayaan dagaal kusoo jirnay wax miro ka gaaray oo natiijo ka gaaray waa la waayay soomaaliyey ha lays ha lays xushmeeyo ha laga istaago shacabkan dhibaatada haysato ha laga istaago dhiigeeda iyo dhibaateynteeda ha laga istaago ilaahay ha laga baqo maanta waxa weeye ummadda soomaaliyeed baahi uma qabto dagaal uma qabto dagaal dagaal ma rabto shacbiga soomaaliyeed dagaal ma rabaan maanta dhalinyaro soomaaliyeed waxay ka shaqaystaanay la-yihiin dhibaataa haysato maanta meelay u ciirsadaanay la-yihiin meesha ay bannaanka ka tagaan magaa waddanka ay ka tagaanna dhibaatooyin baa ku haysata oo jidkii baa loo taagan yahay oo magafaa u taagan idinkuna maanta meeshaanaad ku cunaysaan oo ku dhibaataysanaysa dhibaato u geysanaysaan walaalayaal ilaahay ka baqa maanta waxa aada rabtaan dad baa rabtaan inaad xukuntaan xukunna waxaad ku samayn kartaa oo wanaag aada ku soo jiidan kartaa markaad u naxariisato shacabka soomaaliya shacabka ummaddaas aada rabto inaad hogaamiso war ilaahay ha laga baqo war maanta waxaa waye maalin ku habboon ma aha maalin ay ku habboon tahay ma aha dagaal ma wanaagsana meel kastuu ka yimaado dagaal ma wanaagsana ilaahay ha looga baqo dadkan madaxda ah ilaahay ka baqa ilaahay ka baqa ummaddan dhiigooda aad ku hirqanaysaan oo aada cabaysaan ilaahay uga baqa war ilaahay ka baqa anigu maanta shaksi tilmaami maayo shaksiyada dadka waa la yaqaanaa maanta macruuf waaye dagaalka ha joojiyaan war ololeynta ay hayayaan ha iska dhaafaan maanta maxsuul ay ka helayaan haba yaraata ma jirto amaam allahna ciqaab bay mudanayaan oo ilaahay carab ayuu ku uu u caroonayaa qofka maanta qof muslim ah dhiiggiisa daadiya war ilaahay laga baqo ilaahay ha laga baqo maanta mujtamacayna baahi uma qabto maanta dagaal uma baahi uma qabno waxaan u qabnaa waa nabad waxaan u qabnaa waa horumar waxaan u qabnaa waa maanta ummadeenna oo maanta barwaaqo ay la timaado iyo wax soo saar ayay u baahan tahay maanta ninka maanta hogaaminayo dalka wuxuu waxaa laga rabaa oo looga fadhiyaa ciduu doono ha noqdo mustaqbalkee waxaa looga fadhiyaa ummaddan horumarkeeda inuu ka shaqeeyo ee dhiiggeeda inuu harkado maanta dan uguma jirto ilaahay ha laga baqo ilaahay ha laga baqo maanta waxa weeyaan waxaa lagu jiraa bil ramadaan habeenadeedana naarta la iska xoreeya ayaa lagu jiraa ummadda maantay habeenada iyo rama- ramadaanka ay sooman yihiin ilaahay inay baryadooda ay rabaan inay ku meel mariyaan oo bisha ay ka faa'iidaystaan maanta maxaa laga faa'iidaysanaa walwal baa dadkii geliseen cuqdaad geliseen xumaad geliseen wax maanta aad u reebteen haba yaraatee ma jirto wax aad u reebteen ma jirto xalay wixii dhacayay ummadda korkooda ku dhacayay oo korontadii ka dantay oo biyihii ka meen oo nolol waayeen oo waxay ku suxurtaan waayeen ilaahay baa idinku dhaariye war ma waxaasaa nolol ah ma waxaasaa dowladnimo ah ma waxaasaa mucaarad ah ilaahay ka baqa ummaddan ya idin habaarin ya idin habaarin ummaddan waa masaakiin waa dhibtoodeen wax badan bay dhibaato ku jireen habaarkooda wallaahi masaajida ayay qunuudayaan ilaahay uga baqa waxa aad wadaan joojiya mucaaradow joojiya dowladay joojiya war war wada hadal iskugu imaada wada hadal iskugu imaada dan idinkuma jirto maslaxad kuma jirto ciday maanta xabad dan ugu jirta malaha war ilaahay ka baqa wada hadal fura ummadda qalbiyadooda dejiya war waxa aad afka ku haysaan joojiya dagaalka aad sheegaysaan joojiya ku bedela nabad baan rabnaa cid walba ha tiraahdo war xukuumaday dheh ummaddan waxaan idin nabad mucaarado sidoo kale war ilaahay ka baka maanta in maanta la falkaa dagaal wallaahi maxsuul inuunan ka dhalanin waxna uu ka dhalaynin